guddiga doorashada ee dalka kenya ayaa walaac ka muujinaya tirada dadka u baxay in ay dib u eegaan sugnaanshiyaha kaararka codbixinta ee guud ahaan dalka kenya ka socda gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada hoos u dhaca weyni uu ka jiro wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa waxa uu booqday xarumaha codbixinta ay ka dhici doonto sideeda bisha oo ay haatan ka socdaan xaqiijinta kaararka codbixiyayaasha waxaana wuxuuna kadib waraysi uu la yeeshay booqashadaasi madaxa guddiga doorashada gobolkaasi mudane sacdi ow nuur
waa mahadsantahay maxamed dib u eeginta maaragtay listiga maaragtay dadka maaragtay inay codeyaan doonayaan waan bilownay taariikh ilaa muxuu soconayaa taariikhda markay sagaal tahay bisha soo socota ee juun maxaa la doonayaa dadweynaha inay dib u eegaan listida inay ku jiraan inuu magacooda wax ka maqan yahay inuu maaragtay lambarka ay irirkaarka uu isdaba marsan yahay in hataa ay maaragtay biijadoodii ay arki karaan tirada guud ahaan aada dooneysaan in gobolkan garza county oo kale aada dib u eegis ku samaysaan kaarar bixiyaasha codbixiyaashaan irahde waa imisa ilaa boqol iyo lixdan kun oo qof inay qof kasta uu soo eego inuu liistadeenna ku jiro magaciisa si fiican u qoran yahay oo maalinta doorashada markay imaato agast sideed markii aan ilahayna gaarsiiyo inaad wax dhib aad kala kulmin halkaa oo toos aad codkaada u ridi karto
guddiga doorashada ee adigu aad madaxda u tahay ma wax shakeed ka qabtaan in dadka qaar aysan ahayn kuwa sax isku diiwaangeliyey maxay tahay sababta loo sameynaya dib weegista midda koowaad maxaa jirtaa dad laba jeer saddex jeer isdiiwaangeliya mar haddaad saddex jeer laba jeer aada isdiiwaangelisane maxaa weeye waa dembi haddii loo raaca ma aragtay sharciga waddanka ka jira marka maxaa la rabaa in haddii aada imaato oo saa lagu arkay inaad laba jeer aada isqortay inkastoo annaga aan ogsoonahay i b c maxay sameyneysaa haddii aad laba jeer maaratay aada hor isku diiwaangelisay waa mid baa lagaa saaraya marka mid baa lagu soo reebaya maxaa jirta ayadana oon dhibaato badan kala kulannay in dad maaragtay lambarka irirkaarka laba qof oo isla haysataa arki marka arrimaha horta annaga waan ka shaqaynay oo dib baan oogu noqonay rikoodhkayna oo kuwo badan baan hagaajinay ilaa kuwo weli aan kari waynaa jiraa oo labada qof hataa hadday kuu keenaan irirkaarkoodii kaarkiiba aqoonsiga hadday kuu keenaan magacii unbaa kala duwan lambaradii waa isla meeshii dhibkaasna waa dhib kor nooga imaaday marka arrimahaas ayadana way jirtaa marka qofka maxaa la rabaa inuu ogaado inuu ku jiro dhibkaasiit uu ku jiray in kale marka wayna dhici kartaa ayadana adiga oo hor isku diiwaangelisay oo ogsoon ama nirahno gaarisa primary school baad intaad imaatay yaad iska diiwaangelisay haddii maxaa dhici kartaaba inaad lagaa waaya meji marka haddaad hadda imaato dhibkaasiita waa la xallin karaa xilliga dadku codbixiyaashay kaararka ay ku codeyn lahayn ay goosanayeen waxaa socday ololihii doorashada oo siyaasiyiintiibaa dadka keenaya oo gawaari u kareenayay hadda bal ka waran cadadka ilaa iyo iminka aada diwaan dib u eegteen ee is leedahay ilaa iminka waanu eegnay qiyaas ma jirtaa wallahi hadda qiyaas go-aan kuma hay laakiin maxaan kuu sheegi karaa in ay aada iyo aada uhas u hooseyso maanta maxamedow waxaan tagnay boystown primary school waa gabdhihii maxay noo sheegeen inay laba qof bes ayay u imaadeen ilaas waktigii ay soo fariisteen ilaa waktiga oo hadda afar saac iyo waxbaa la jooga marka dadweynihii maaragtay marat arrintaa ayadaa inuu qof siyaasi dabada ka wado ma oyey qof maaragtay asaga kiskiisa intuu u tago isa soo eegaay way yar tahay qaas waana ogsoonay annaga dan i b c nahay markii arrimahanaysa dib u eeginta ee imaato waddankao dhanba markaan u badannahay boqolkiiba toban yaa kenyaanka yaa yaa yaa dib dhib maaratay isku soo eega maalinta doorashada fooda ay nagu soo haysaa mis leedahay waxbaa isbedeli doona qaabka streamska loo sameyn doono ee codbixinta u dhici doonto ee goobaha codeyntu ay u noqon doonaan kuwo waafi dadku ay si si wakti hore ay codbixinta u bixin karaan codkooda u dhiiban karaan waa mahadsantay maxamed maxaa weeyey arrintaa waa arrin muhiim aada weydiin hayso hadduu ilaahay yidhaahdo taarikh sideed bisha agast bisha sideedaad markii la gaaro oo doorashada maarata loo soo baxo wixii polin station la dhihi jiray maxaa la rabaa toddobo boqol oo qof ayaa dadka maarata loo loo kala saaraya toddobadii boqolba polin station baa loo hagaajinaya xarun codbixin oo maarata ay codkooda ka dhiiban karaan toddobadii boqolba saasa maarata xarun codbixin loo loo loo loo loo loo- loogu sameynaya marka ciriirigii hore ee jiray oo maaratay dadka ilaa laba kun saddex kun ay maaratay ay ay saf geli jireen tii maanta waa laga nabad waa- waa- waa la- taas aad ayada baa laga raysan doonaa siday ilaa tahay
kaasi waxa uu ahaa sacde ownuur madaxa guddiga doorashada ee gobolka waqooyi bari kenya oo u warramaya waryaheena maxamed faarax shire